bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa toddoba-iyo tobanka bisha lixaad sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada warka rediyo wardheer oo faahfaahsan safiirka soomaaliya u fadhiya koonfur afrika iyo weliba haweenka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa waxa ay isugu yimaadeen kulan ay ugu wada hadlayaan sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool lagu hayo kulankan uu safiirka la qaatay xubnaha ururka haweenka soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi koonfur afrika iyo weliba guud ahaan jaaliyadda ayaa waxaa looga hadlayay sidii tillaabo cad oo deg deg ah looga qaadan lahaa dhibaatooyinka isdabajooga ee lagu hayo soomaalida ku nool koonfur afrika taas oo ay ka dhalanayso in xaaladda isbedesho maadaama dadka soomaaliyeed lagu hayo dhac iyo weliba dil si bareera sidoo kale kulankan ayaa iyana waxaa kasoo qeybgalay waxgarad badan oo koonfur afrika ku dhaqan waxaana uu safiirka koonfur afrika soomaaliya u fadhiya sheegay inay muhiim tahay ka wadahadalka arrimahan oo kale isagoona tibaaxay in safaaradda iyo weliba guud ahaan dowladda soomaaliya ay wado qorshaha dowladda koonfur afrika ay kala hadlayso maadaama dad badan oo soomaaliyeed ay ku nool yihiin kana ganacsadaan gudaha koonfur afrika wasiirka difaaca dowladda soomaaliya ayaa waxa uu booqday goob ay ku tababaranayaan qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana uu jeediyey khudbado ballaaran oo ku aadan dhanka dhiirigelinta iyo weliba howlaha ciidamada warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin waxaa maalintii shalay ah kormeer ku tegay xerada jasiira ee duleedka magaalada muqdisho wafdi uu hogaaminaya wasiirka difaaca soomaaliya kuwaasoo u kuurgelayay ciidamo halkaasi tababar ugu soconayo oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamadan in tababarka ugu socda ayaa waxay yihiin dufcaddii ugu horreysay ee gudaha dalka soomaaliya ku tababarata iyadoona inta badan ciidamada dowladda soomaaliya loo qaadi jiray dalka dibaddiisa halkaasi oo tababare ay kusoo qaadan jireen waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya asigoona sharaxaad ka bixiyey xilliga bilaabeen tababarka ciidamada iyo sidoo kale halka ay wax u marayaan iyo ujeedka laga leeyahay marka ay dhammaystaan tababaradaasi si aad u gudataan waajibaadkii qarannimo ee laydinkugu talagalay adunkuna aad doorateen mudana wasiir ragga halkan jooga waa product of soomaaliya waxaa soo diyaariyey saraakiil iyo saraakiil xigeen waxaa loo soo diyaariyey rabitaankooda iyo ayaga doorashadooda ay doorteen inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaadka dastuuriga ah ee qof kasta oo soomaaliya saaran oo ah difaaca dalka iyo badbaadinta qarannimada soomaaliya ciidankaa nin lasbay ma jirin ayagaa diyaar noqday waxaa isku soo aruuriyey oo isku soo dubariday saraakiisha soomaaliyeed waxaana maamulkooda gacanta ku haya macallimiin soomaali ah waa dufcadii koowaad oo dalka gudihiisa ku tababarata ay tababaraan soo diyaariyaan macallimiin soomaaliyeed aad iyo aad baan maanta ugu farxsannahay muddadii tababarka ay ku jireen heerka hadda ay marayaan tababarkooda tababarkaasoo dhowaanaan rabnay inaan u soo gebagabayno ciidamadaani waa ciidamada doortay inay ka qayb galaan diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka lagu xoraynayo qaranka soomaaliyeed degmooyinka iyo meelaha weli gacanta cadowga ummadda waxaa isna goobtaasi ka hadlay wasiirka difaaca soomaaliya asigoona sheegay inuu ku dhiirigelinayo ciidamada inay ilaaliyaan sharaftooda iyo sidoo kale sharafta qaranka soomaaliyeed aanan loo baahnayn in ay shacabka soomaaliyeed ka cararaan ciidamada taa bedelkeedana looga baahan yahay ciidamada inay kasbadaan shacabka soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay ciidamada inay ka feejignaadaan inay wax lid ku ah akhlaaqda ciidannimo ay ku kacaan sharaftiina karaamadiina iyo haybadda ciidannimo waxay ku jirtaa ilaalinta dishibliinka hadday timaado shacbigii oo idinka laydinka rabay inaad ilaalisaan hantidiisa iyo karaamadiisa iyo xorriyaddiisa aad ilaalisaan haddii ay dhacdo in ciidanka ay ku xadgudbaan ama laga soo dacwoodo ama laga cawdo waxay nagu noqonaysaa meelka dhac iyo maaragtay sharaf xumo oo dhaawac gaarsiinaysa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waxaan idinku gubaabinayaa inaad ka fogaataan inaad ka fogaataan wax kasta oo dhibaatayn kara haybadda ciidannimo iyo karaamada iyo sharafta ummadda idin hayso runtii ciidanna hadduusan ka haysanin taageero shacbigaysa shacbiga soomaaliyeed haddaadan taageero ka haysan guul lama gaari karo sida keliya oo guusha aan doonayno inaanu gaarno aan ku gaari karno waxay tahay shacbiga taageero aad ka haysataan shacbiga marka aad kasbataan marka aad u naxariistaan marka aad ka difaacdaan ninka dembiilaha ah marka aad ka difaacdaan cadowga rabay inuu dhibaateeyo xorriyaddii uu ka qaado oo hantidiisa boobo markaad ka difaacdaan shacbigu wuu idiin istaagayaa arrintaasna runtii waxay u tahay shacbiga taageeradiisa jiritaanka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay u tahay lafdhabar marka mar walba waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad shacbiga u roonaataan u naxariisataan ilaalisaan karaamadooda ilaalisaan xorriyadooda shacbiga waa inuu idinku soo cararaa oo amni idinku soo raadiya ciidanka in laga cararo ma aha runtii ilaa iyo haddana ciidankeenna waxay soo qabteen shaqooyin waddanka muhiim u ah oo taariikhdana geli doona runtii ayagoo duruufo adag ku soo shaqeeyey oo aan mushaar lahayn oo aan daawo lahayn oo aan maaragtay waxyaabaha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen oo dhan aysan haysanin laakiin waxay u dhabar adeegeen duruufahaasi waxayna cadowga kaga xoreeyeen goobo fara badan oo muhiim ahaa oo ummadda soomaaliyeed muhiim u ahaa oo magaaladan caasimadda soomaaliyeed ay ku jirto oo ah muraayadda dalka oo ay ku jirto xaruntii wasaaradda gaashaandhigga in laga xoreeyo in laga xoreeyo dhulal kale iyo magaalooyin kale muhiim ah oo ayaga runtii taakulaynta maleeshiyaadkooda iyo kaalmada ay rabeen inay ciidankooda siiyaan oo dhan ay ka heli jireen hadalka wasiirka ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha howlgallada ay ka samaynayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya looga soo jeediyo eedayn taasoo ku aadan in dhibaatooyin ay u geystaan dadka soomaaliyeed ee ku sugan goobahaasi marka ay gaaraan ciidanka xoogga dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho kadib markii xalayto la sheegay in madaxtooyada madaafiic lagu weeraray ayaa ciidamada amisom iyo weliba kuwa dowladda waxay howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid ah deegaanada magaalada muqdisho iyadoona lagu soo waramayo in dad lagu soo qabqabtay warbixintan waxaa mar kale eegaya maxamed nuur amiin howlgalla ayaa waxay ka dhaceen maanta magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan ee gobolka banaadir iyadoona howlgalladaasi laga fuliyey inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi howlgalladan ayaa sida saraakiisha ay sheegeen waxay salka ku hayaan madaafiic habeenkii xalay ahaa lagu garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya iyadoona madaafiicdaasi lagu toonsan yahay in laga soo ridayay qeybo ka mid ah degmadaasi wararka ayaana sheegaya in lagu soo qabtay tiro dad ah kuwaas oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen weerarada habeenkii xalay ahaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada soomaaliya dadka deegaanka ayaana sheegaya in subaxnimadii hore ay kusoo kalaheen ciidamada booliska soomaaliya iyo sidoo kale booliska amisom kuwaasoona guriguri u baarayay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada hodan waxaana gacanta lagu soo dhigay boqolaal dad ah kuwaasi oo loo gudbiyey xarunta c i d da soomaaliya halkaasi oo baaritaan loogu samey doono dadkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka socda howlgallo lagu baaraya dad looga shakisan yahay inay gacansaar la leeyihiin al-shabaab kuwaasi oo lala xiriiriyo inay si hoose weli ugu tirsan yihiin maleeshiyada weerarka madaafiicda ayaa habeenka xalay ahaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaana sida wararka ay sheegayaan waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo saddex ruux oo mid kamida uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya halka labada kalena ay yihiin dad rayid ah xilliyada weerarada lala beegsanaya madaxtooyada ayaana waxaa waxyeelo ay kasoo gaartaa dadka soomaaliyeed waxayna weeraradan imaanayaan xilli magaalada muqdisho si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa amisom inkastoo weli si dhuumaalaysiya meelaha qaar ay ugu howlgalayaan maleeshiyaadkaasi kasoo horjeeda dowladda soomaaliya dagaaladana ka wada koonfurta soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya hore ay u sheegtay inaysan u dulqaadan doonin dhibaataynta lagu haya shacabka soomaaliyeed ayna ka hortegi doonto wax waliba oo ka hor imaanaya ama caqabad ku ah ammaanka magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer ambasador yuusuf xaaji saciid madaxey oo ka mid ah guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland ayaa shaaciyey inuu iska casilay xubinnimadii uu ka ahaa guddiga doorashada yuusuf xaaji ayaa sheegeen sababaha uu xilkaasi ugu tagay ay ka mid yihiin inuu saluugsan yahay qaabka guddigu u wado arrimaha doorashooyinka tillaabooyin badan uu sheegay in marar badan uu jeediyey aan haba yaraatee waxba laga qaadanin waxaana uu sidoo kale sheegay in dhowaan saxaafadda ugu warbixin doono sababaha kale uu xilkaasi isaga casilay maamulka puntland ayaa la filayaa in dhowaantan doorashooyin ay ka dhacaan iyadoona guddigan iscitilaadiisa mas-uulkan ka tirsan ay ka mid noqonayso dhaliilo badan oo loo jeedinayo guddiga doorashada puntland warkii oo aad kala socoteen redio wardheer khiyaartana dhegaysanaysaay waa nagaynta waana inoo mar kale haddii aan la idmo inta ka horeysana anigoo ah maxamed cusmaan xabiib oo idin leh amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu